إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa furtay mucskaraad waaweyn oo hor leh si loogu tababaro dadka doonaya inay ka qayb qaataan halganka ka socda soomaaliya mas-uul xil sirdoon ka soo qabtay dowladda federaalk ah oo taageersanaa dagaalkii xasan sheikh uu ku dhawaaqay laba sano ka hor ayaa hadda qiraya inay jabeen weerar qarax ah ayaa lagu qaaday xarun hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo ku leedahay degmo ka tirsan gobolka gadow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada ah askarta xabashida ethoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool weeraro ayaa lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyadoo qarax khasaare dhaliyey uu ka dhacay isla jubbada hoose muasasada alkataib ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dhinac ka mid a tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta filimka hadiyadda ciidul adxaa almubaarak ee ay baahisay muasasada alkataib ayaa xalay lagu daawaday deegaanka kunyabarow ee walayada islaamiga ee shabeellada hoose ciidamada ilaalada xeebaha gariiga ayaa lagu eedeeyey inay si ula kaca badda ugu tuureen tahriibayaal ay ku jiraan dad soomaali ah دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa furtay mucaskaraad waaweyn oo hor leh si loogu tababaro dadka doonaya inay ka qayb qaataan halganka ka socda soomaaliya maxamed cali aadan ayaa ka warramaya sheekh axmed cumar abu cubayde ayaa maalinkii ciidda ku dhawaaqay in mujaahidiintu ay fureen xeryo loo diyaariyey in lagu tababaro dadka jihaadoonka ah ee kasoo horjeeda gumaysiga ciidamada shisheeye iyo dhinacyada taabacsan sheekha ayaa sheegay in howshaani ay dadaal badan ku bixiyeen macalimiinta mucaskaraadka iyo mas-uuliyiintooda kuwaasoo soo saarkoodu aada u badnaa sanadihii ugu dambeeyey bogaadintiisa ku aadan macalimiinta mucaskaraadka ayaa waxa uu ku laray baaqu socda ummadda waxay mujaahidiintu fureen xerooyin u diyaar ah in lagu tababaro wiil weliba oo doonaya inuu ku daydo nebi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisa doonaya in kitaabka ilaahay dalka lagu dhaqo waxaan leeyahay macallimiinta iyo hoggaanka xerooyinka tababarrada jasaakumullahu khayra juhuudda aad bixiseen iyo sidaad ugu istaagteen dhismaha cudud ciidan oo difaaca shareecada islaamka waxaan ummaddeenna ugu baaqaynaa inay qayb ka noqdaan halganka shareecadoonka ah iyo jihaadka caddaawaha amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaar ah ula hadlay ardayda cilmiga barata iyo culimmada waxaan si gaara baaq ugu dirayaa ardayda cilmiga daalacanaysa sharci iyo maaddi intaba xerta u go'day inay diinta ilaahay bartaan isla markaana faafiyaan dalabada cilmiga ducaadda iyo mashaayikhda waxaan leeyahay soo ajiiba baaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala qaala allaahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walilrasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun kelimadeyda waxay qaan iyo dayn ku tahay qof kasta oo damiir diimeed iyo mid dadnimo ku jirto qof kasta oo aan rabin in ubadkiisa ku noolaadaan gumaysi iyo darxumo qof kasta oo doonayo inuu asaagiisa gaalada ah dhulka ka xoraysto isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu fariin u diray bulshada muslimiinta ee ku nool bariga afrika
waxaan halkan fariin uga dirayaa muslimiinta ku nool bariga afrika waxaa idin haysta waa cadow ilaahay oo gaalo ah waxay u soo qalab qaateen in ay diinta idinka saaraan oo ay idin kiristaameeyaan qiyamkiinna iyo akhlaaqdiinnana ay burburiyaan dhanka kalena waxay ku howlan yihiin boobka iyo dhaca khayraadka dhulkiinna waxaa laysku haysto waa diinkiinna jiritaankiinna iyo khayraadkiinna haddaba ogaada inaadan dulligaas iyo dulmiga gaaladu idinku hayso aydinka bixi karin ilaa aad diinta qabsataan lana jihaadaan cadowa idiin haysta dhulka allah waa waasic daaru hijrana waad heli kartaan u degdega furumaha cisiga iyo sharafta soona haleela kaafiladda jihaadka si aad ugu toosnaataan diintiinna iyo qiyamka islaamka iskana ilaaliya shubahaadka iyo shahawaadka qaala allaahu tacaala waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraagaman kathiiran wasaca waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi thumma yudriku almowtu faqad waqaca ajruhu cala allah wa kaana allaahu gafuuran raxiima
xeryaha tababarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sanadihii dambe noqday kuwa soo saarkoodu aada u badan yahay waxaana laga dheehan karaa muuqaalada ay baahisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida mucaskarkii sayid maxamed cabdulle xasan sheekh qaasim arriimi sheekh shariif cabdinuur ribciyi bni caamir iyo mucaskarkii ugu dambeeyey oo ay habeenkii xalay baahisay al-kataa'ib mas-uul xil sirdoon ka soo qabtay dowladda federaalka oo taageersanaa dagaalkii xasan shiikh uu ku dhawaaqay laba sano ka hor ayaa hadda qiraya inay jabeen warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
cabdisanaan guuleed taliya ku-xigeenka sirdoonka dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in ay ku fashilmeen dagaalkii ay kula jireen al-shabaab kadib dib u doorashadii xasan sheekh maxamuud guuleed oo dhuusamareeb la joogay xasan sheekh muddadii ay dagaaladu socdeen islamarkaana hadalla goodi ah jeedin jiray ayaa maanta qirsan in ay arkeen wixii ay filayeen wax ka duwan waxaa dagaal hiyikac iyo laablakac ku dhisnaa al-shabaab awoodooda waa la yareystay dowladda soomaaliyana runtii si aan dowladnimo ahayn oo aan qorsho dowladeed iyo abaabul dowladeed ahayn ayay dagaalkaas ku gashay mirihiisiina maantay guranaysaa sababtoo ah waxaysan fahamsanayn ay dhex gasha waxaan joognaa in meelo badan oo al-shabaab laga xoreeyay ay dib usoo qabsadeen waxaan joognaa in taliyaal muhiima maanta gacanta al-shabaab lagu waayay nin muuqda ama qof muuqda oo mas-uul ah oo al-shabaaba inaan maanta dowladda soomaaliya aysan dhihin gacantan kusoo dhigno waa soo qabanay ama aysan lahayn waa soo xirnay ama waan dilnay inuusan jirin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu ku sheegay in ay tahay mid aada u sarreyso wuxuuna soo qaatay tusaalooyin arrinkaasi ku aadan oo nool nool waad og tahay dhowr bilood ka horey ahayd markii meel jasiire oo labaatan shan kilomitr xamar u jirta markii marka laga aado yani la dhihi karo soddon kilomitr waa labaatan shan kilomitr ujaa taqriiban ayay galab soo weerareen oo ay ciidamo jooga runtii dagaal iyo dhibaato weyn u geysteen ayagoo bad qabayna ka laabteen yani ciidan soo weeraray xeraa ciidan galabnimo waa taqaan dhulkaas dhul howda oo buuraleeye ama buuraleeye ama geedala ma aha waa dhul iska bannaan in marka ay ku dhiiradaan labaatan shan kilomitr oo jidkan marka iyo isku xira xamar inay ciidamadii jooga soo weeraraan taliya golcas oo maleen inaad aragtay idaacadaha ku aragtay nin dhiiran oo kamid ah dadka meeshaas lagu waayay wuxuu ku tusay dhiiranaanta nimankaana ay soo dhiiray magaalada balcad oo intii xamar u jirta ad ogtahay waa kuwii maalacad soo galay oo xabsigii kasii daayay oo qaraxyada geeyay marka dowladdu waxa ay sheegayso iyo waxa runta labay kala yihiin guuleed ayaa tusaale kale usoo qaatay wixii ka dhacay dagaalkii ka dhacay coosweyne coosweyne markii ciidanka dhibaatadu weyn kusoo gaartay maalin waxay ahaydaan umalaynayaa qamiis ahay ahaydaan umalaynaya mase jimcay ahayd sabdigii madaxweyne xasan sheekh waxa uu ka fikirayay inuu ceelbuur ka qudbeeyo ceelbuurna waxay ahayd lafdhabarka gobolkaas markii magaalo la yaqaanaba oo shabaab degaan u ah amar wuxuu ku siiyey in la tago ceelbuur ceelbuur iyo meesha la yidhaahdo maxaas waxay isu jiraan toddobaatan kilomitr taqriiban ama wax ka agdhow ciidankii way baxeen waxay marayeen marka buundo al-shabaab kor al-shabaab hoosteeda joogaan waxay tageen ceelbuuray tageen shabaab ay u baneeyeen jidadka madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu ka qudbeeyo ma qiimayn karo khatarta ay leedahay kun iyo shan boqol oo askari ee bridge ama buundo shabaab kormarta ay ku soconayaan toddobaatan kilomitr in cadow gadaal ka jiro markii caws weyne lagu gala ciidankii oo dhibaatada arta gaartay madaxweynihii wuxuu ka cabsaday oo ka xishooday inuu dad diyaarad qaato ceelbuur tago oo ka qudbeeyo laano dee ciidankiibaa meel lagu sheegay waxaa dhacay tacadi weyn waxaa dhacay wax caqliga baniaadanka geli kara wuxuu sheegay rafaadkii dowladda federaalk ee ciidankeedaba ku qabsaday dagaalkii coosweyne taliya shaah macab wuxuu ninkii meeshaas lagu waayey waxaa ka mid ahay ilmo aniga abti u ah kuwa adeer u ah oo ka soo badbaada alxamdulilah waxay lugeynayeen afar shan beriyay lugeynayeen ceel dheer markay soo dhaafeen ayaa had- oo duurka iyagoo socda ceel dheer markay soo dhaafeen maalin kasoo socdeen ayaa shabaab jidka u galeen yani waxaan kuu sheegaa shabaabka inay ka sokeeyeen ceel dheer meesha la yidhaha cadale ayaan baabuur ugu dirnay cabdibilaa oo kasoo qaaday wiilashii labiyo toban ay ahaayeen afaraa kasoo badbaad inta kale jidkaa shabaab uga soo reebtay marba ciidan shabaab ay kasoo dhexdhacayeen afar beriyey lugeynayeen waxay ii sheegeen dhalinyaro dhaawacantay oo jiingado magaalada cows weyne gaday oo maalin iyo laba maalin saddex maalin soo wacayay oo ra- dhaawac baan nahay geedaan ku hoos jirnaa dhahayay inay dadkii deegaanka sheegeen ee shabaabta u yimideen ay ay- ay maalmo ka bacdi qoorta ka gooyeen xasan sheekh ayaa ciidamada kusoo fashilmay dagaalka u diray kismaayo si ay u caawiyaan ciidanka axmed madoobe oo la filaya inuu culays oga yimaado deegaana ay ka bixi karaan ciidamada kenya guuleed ayaa sheegay in ciidamadaasi meel halis ah loo waday shalay waxaan arkaya kuwa baca madoobo wato cadaanka way ka bedeleen madoobo ahayd loo loo wado jubbaland loo wado Eh, waa wax fiican waa wax loo baahan yahay Eh, laakiin maxay uga bedelan tahay ciidamadii la geynayo goboladan arkayni Eh, logistic ciidankan maxaa u diyaarsan maxaa ciidankan qorshaha u diyaarsan aniga intaan fahamsanaya xogta aan hayo soomaaliya ciidankii madaxweyne xasan sheekh labada kun iyo bishii agost labada kun iyo labiyo labaatankii meesha ciidankii galmudug la geynayay maanta ciidanka jubbaland la geynayo wuxuu uga bedelan yahay malaha waxyaabaha kaloo muhiimka ah oo ciidanka soomaaliya ka maqan waxa weeyaan oo xanuunkana kugu ah markaad fahamsan tahay askariga diyaarad lagu qaaday jubbaland la geeyey jubbaland waxaa ka sokeeya xuduud al-shabaabaa ka sokeeya waxay la mid tahay nin waddan kale la geeyo lamid maba soo soo- sooba laaban karo uma diyaarsana wax loojistiga oo askarigaasi lix bilood ka bacdi fasaxta la siiyo hadduu gobol kaloo soomaaliya kimi lagu soo celinayo ma jirto dowladda federaalka dhexdeeda waxaa caadi ka ah in siyaasiyiinteeda khubaradeeda ammaanka iyo taliyayaasheeda ay qirayaan in aysan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna jabeen dagaalka weerar qarax ah ayaa lagu weeraray xarun hay-ad taabacsan dowladda federaalk oo ku leedahay degmo ka tirsan gobolka gadow rag ka tirsan gootada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday hay-adda socdaalka ah ee dowladda federaalk oo ku leedahay magaalada beled xaawe ee gobolka gadow waxaana qaraxaas waxyeele kasoo gaaray gaare cabdibilo ah oo yiilay xarunta qaraxa lagu weeraray ciidamada dowladda federaalk ah ee lagu soo tababaray dalka eritrea ayaa dhibaato xoogan ka wada degmada buulaburde ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise ciidamo laga keenay dalkii litiriya oo dhowr boqol ciidan ah ayaa dhibaato xooggan oo kala duwan ku haya degmada buulaburte ee gobolka hiiraan ciidamada ayaa maalmo ka hor la keenay degmada waxaana la dejiyey ama agagaarka garoonka diyaaradaha ee degmada ciidamadan ayaana la soo sheegayaa inaysan la-een wax naxariis ah sidoo kalena aan la aqoonin cidda ay ka amar qaataan ayaa gudaha magaalada buulaburte ka wada dhibaatooyin fara badan dadka buulaburte ayaa sheegaya in maqaaxidaha iska galaan islamarkaana ammaanka iska furtaan rasaastan ay xisaab la-aan isaga ridaan ciidankan sidoo kale magaalada buulaburte ayaa waxaa ku soo batay dhaca moobeelada ay geysanayaan ciidankan sida ay wararku sheegayeen ciidankan ayaa ku dacdaraysan halka la dejiyey iyagoona anshaxumo iyo naxariis la-aan kula dhaqmaya dadka shacabka ah ciidamada dowladda federaalk ayaa qeybaha ay kaga sugan yihiin dalka soomaaliya ayaa waxay ka geysteen dilal iyo dhac iyo dhibaatooyin fara badan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xerada ah askarta dowladda xabashada ethoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool iyadoo weeraro lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ku leeyihiin qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose iyo jubbada hoose rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada ah etoobiyaanku halkaa kaga sugan yihiin ilaa laba-iyo toban madfac ayaa lagu dhuftay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya waxaana jira khasaare xoogan oo soo gaaray intii ay ku socotay madaafiicda waxaa xerada ka kacay dab xoogan weeraro ayaa lagu qaaday fariisimo askarta shisheeye ku leeyihiin qeybo ka mid a gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose iyadoo qarax jubbada hoose lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya ay ku leeyihiin inta u dhexeysa deegaanada kulbiyow iyo kamboni waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada kenya ee xalay halkaa lagu weeraray isla jubbada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ciidamadan ayaa qarax lagula beegsaday deegaanka kamboni ugu yaraan hal askari oo caan ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah ayaana qaraxaas ku dhaawacmay askarigan ayaa dhibaateey jiray haweenka muslimaadka ah iyo sidoo kale dadka musaafiriinta ah waxaana lagu magacaabaa daa-uud kaas oo xaaladiisa caafimaad hadda laga dayrinayo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee ugandha ee deegaanka buurcalow ee hoostaga magaalada baraawe mu-asasada alkataib ayaa baahisay muuqaal ugu soo bandhigayo dhinac ka mid ah tacadiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka keliya ee maanta u furan muslimiinta warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed
أخي كيف يطيب لنا القعود
waxa uu magaca ka wataa kelimad ciwaan looga dhigay sidee buu u dhadhamayaa fadhiga oo uu horay u duubay sheekh ibraahim alrubaysh raximahullah oo ka mid ahaa culimmada mujaahidiinta jasiiratulcarab waxaana uu ku soo baxay toddoba luuqadood oo kale ah carabi soomaali ingilish sawaaxili oromo amxaarig iyo faransiiska tani waa sheekada filim xambaarsan cibar iyo cabaraad oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ahna hadiyadda ciidul adxa almubaarak kun afar boqol afartan iyo shan hijiriya loogu talagalay dadka muslimiinta qaybaha hore ee filimka wuxuu soo bandhigayaa boogaha aan weli bogsan ee ku yaala jasadka ummaddan u nuglaatay cadowgeeda karaamadeedana lagu tuntay markii ay noqotay daadxoortii uu sii sheegay suubanaha sala allahu calayhi wasallam taasoo ku timid adduunye jacaylka iyo geerinacaybka waxaa ugu qalbitaaba daran dhaawaca weli dhiigaya ee khaza iyo filistiin halkaas oo yuhuudda iyo reergalbeedka oo iskaashanaya ay bishii sagaalaad ka wadaan gumaad iyo gabodfal wax xushnimo ah oo aanay taariikhda mucasirka diiwaan gelin waxaa la arkayaa dhismayaal dhaadheer oo dhulka lala simayo shuhado iyo dhaawacyo isbarkan iyo ehelladooda oo tawxiidka u laqinaya maqtac welibana waxumaankaaga ka saarayaa muuqaalkii isaga ka horreeyey khaza oo keliya ma ahan goobaha lagu umuldooxayo hooyooyinkeenna iyo walaalaheenna ee uu soo bandhigayo filimka cusub ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib turkistaanta bari afrikada dhexe barma shiishaan yemen shaam bariga afrika kashmiir iyo meelo kale ayaa ka mid ah fagaarayaasha lagu feenanayo muslimiinta
اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس dhibaatadan xargagoosatay iyo darxumadan ay muslimiin badan daryeel moodeen ayuu filimka alkataa'ib ee ciwaanka looga dhigay sidee buu fadhiga u dhadhamayaa soo gudbinayaa sababaha keenay taasoo igu weyn tahay jihaadka oo laga tegey iyo adduunyadii oo lagu mashquulay laakiin koox yar oo ku filaqsan dunida midaba iyo magacyo kala duwanna leh oo ay midaynayso caqiido iyo fikar ayaa ku hanuunay cilaajka iyo daawada cudurkan waxayna u soo baxeen fagaarayaasha loolanka iyo dagaalka si ay naftooda ugu horaan difaaca mustadcafiinta ugana badbaadaan goodiska adag ee wallaah u jeediyey dadka jihaadiidka ah يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
رأيت الوفاق كرهت عيش
wuxuu markan filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib soo gudbinaya muuqaallo xiise iyo soo jiidasho xambaarsan oo ka imaanaya mid ka mid a xeryaha tababarada ee ka furan bariga afrika halkaas oo ay ka soo aflixeen dhallinyaro fahmay halka ay ka bogto ummaddooda gartayna sida ugu dhibka yar ay ula tacaali karaan waa akademiyadda militari ee sheekh usaame bin laadin oo lagu barto funuunta caskariga noocyadiisa kala duwan oo ay u sii dheer tahay culuumta shareecada taasoo markii ugu horraysay muslimiinta u soo bandhigtay qayb ka mid a wax soo saarkeeda iyo dadaaladeeda la xidhiidha samaynta shakhsiyad mujaahid ah tamaariinta jirdhiska oo noocyo kala duwan leh kana mid tahay orodka bootinta godadka ama khanaadiqda oo laga gudbo bush-abka iyo waxyaabo kale ayaa ka mid a duruusta lagu qaato akademiyadda sheekh usaame bin laadin murqakuusnaanta dhallinyarada ka soo muuqanaysa filimka ayaana ka tarjumaysa dhididka badan ee ay raggani qubeen
أنا أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا المجاهدين في الصومال waxaan sidoo kale salaanteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yahuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yahuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah marka laga yimaado jirdhiska iyo tabaha militari ee la xidhiidha dagaalka dhow ee karatayga oo lagu tababaray raggan waxaa laga dheehan karaa filimka in ciidankan ay yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran xirfadaha xiisaha badan ee ay soo bandhigayaanna waxaa ka mid a quusidda iyo dabaasha kuboodidda dallaayadaha iyo ku socoshada meel cirka iyo dhulka u dhexaysa taasoo u sahlaysa in cadowgooda ay uga yimaadaan meelo lama filaan ah
من يلوي لجامه حزب قد توشح للمعالي ورايات الجهاد مضت امامه hubka noocyadiisa kala duwan laga soo bilaabo bastooladda ilaa qorayaasha lidka diyaaradaha ee gawaarida ku rakiban ayay ku tababarteen ciidankan waxaana u dheer isticmaalka iyo adeegsiga waxyaabaha muhiimka u ah ciidamada sida isgaarsiinta militariga cilmiga doboqraafiyada ee la xidhiidha astaamaynta dhulka iyo barashadiisa
الإيمان أن النصر قد نزل ويا أمه لا تبكي ولا تتبدل toogta oo ah udubdhexaadka diyaargarowga iyo tababarka sidaba uu nebiga sala allahu calayhi wasallam tilmaamay ayay aad ugu dheereeyaan ciidankan sida gaarka loo tababaray muuqaal duubayaal ka tirsan mu'asasada alkataa'ib oo adeegsanaya teknolojiyad sarrayse ayaana xaadiray goob fagaare ah oo ay ku liiftamayeen raggan
به بدلا وإن مت افرحي وهبي سرورك للدنا نحلا
iyagoo u diyaargaroobaya howlaha loo igmaday ayay ciidamadan sida gaarka u tababaran soo bandhigayaan qaababka loo fuliyo weerarada cagmarinta ah majmuucaad garwaxsan hub kala duwan ayaana sida mawjadaha isku bedbedelaya iyadoo marba mid ay taqadumayso waxaa sii dheer qaababka loo fuliyo weerarada afduubka iyo ikhtiyaalaadka oo marka filimka la daawanayo la dareemayo in ciidankan aad loogu tababaray degdegsiimada qaabfulineed ee ka muuqata darteed marka laga yimaado culuumta caskariga ah waxaan ka marnayn duruusta sharciga ah aragtida askari tuutaysan oo ay u dhammaystiran yihiin qalabkiisa dagaalka gacanta kalena ku wata kutub sharci ah waxay ku dareensiinaysaa in raggan kulansadeen kitaab wax hanuuniya iyo sayf u gargaarta
وبعد إني باليقين أشهد بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا
qaybaha dambe ee filimkan taxriidka iyo boorinta ah ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab looguna magacdaray kayfa yatiibu alqucuud ama sidee bay u cuntamaysaa ka fadhinta jihaadka waxaa lagu soo gudbinayaa dhoolatus militari ay soo bandhigeen ciidankan ka qalanjebiyey akademiyadda sheekh husaame bin laadin iyagoo wata labis midaysan garwaxsan hubka dagaalka adeegsanayana gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay fardaha ka mid yihiin ayay ku soconayaan dhul howd ah waana ciidan uu ka muuqdo dadaalkii ay soo geliyeen macallimiintooda askarigoodana lagu qiimayn karo hogaamiye ciidan marka loo eego culuumta caskariga ay soo qaateen filimkana uu soo bandhigayo marka laga yimaado muuqaalada xiisaha badan ee kelib weliba oo ka mida ka tarjumaya qiso dheer waxaa isdaarka ku laran tawjiihaad iyo tusaalayn ay bixinayaan mashaa'ikhda jihaadka oo ay ka mid yihiin sheekh cabdalla cazaam sheekh usaama bin laadin sheekh hayman addawaahiri sheekh abi yaxya alliibi sheekh mukhtaar abizubayr sheekh moxamed ulyadayn iyo sheekh ibraahim alrubaysh oo ay kelimadiisu gundhig u ahayd isdaarka alkataa'ib
وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضمتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر
filimka hadiyadda ciidul adxaa ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa xalay lagu daawaday deegaanka kuuyanbarow ee walaayada islaamiga ee shabeellada hoose warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd boqolaal qof oo isugu jira rag dumar iyo caruur ayaa daawaday filimkii mucaskarka sheekh husaama ee ay xalay baahisay mu'asasada alkataa'ib goob fagaare ah oo laga shiday filimka ayaa waxaa isugu yimid boqolaal qof oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo si xamaasadii ku dheehan tahay u daawanayay muuqaalka ay soo saartay alkataayib goortii la soo gaaray gebagabadii filimka iyo markii uu dhammaaday kadib ayaa waxay la hadleen warbaahinta islaamiga ah ayagoo cabiraya shucuurkooda ku aadan muuqaalka iyo waxyaabihii ay ku arkeen ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah raggii daawaday filimka
shucuurkayga aad iyo aad ayuu u fiican yahay maadaama wax indheheen ay ku qabowsadaan aan aragnay murugo badan iyo dhib badan oo aan soo marnay filinka markaa si fiican u indindheeyey waxaan ka arkay wax aad iyo aad ii soo jiitay oo aan horey aanan u arki jirin sida waxaa ka mid ah haddii aad fiiriso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidii ay u taqadumayaan oo kale iyo sida ay sheeg ikhtiyaalaadka ay u fulinayaan xasbuna allah wa nicma alwakiil ayaan dhihi lahay walaalaheen falastiin sidii loo galaayo maxaa la fajaci iyo kurbe ay u riday markaa arkay sida walaalaheen falastiin loo galaayo dhibaatada iyo maxaa la dhahaa wax loo geysanaya markaan arkay gadaal dambe haddana farxad iyo waxaa la kulmay nimco sida mujaahidiinta ay suubinayaan
calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu aad baan ugu dhawahay idaacadda islaamiga alfurqaan shucuurkayga aad buu u kacsanyahay runtii waxaan ka xumahay xasuuqa loo geysanaya ehelkeena khaza oo maalin walba la dhahaayo murtadiin walaa maxaa la dhahaya wixii hogaamiye oo dhan ay maalin walba ku jeejeesaayaan xitaa umaradoodii ay leeyihiin diintii u gafaayaan ayagoo soomaali ah oo ku nool dal muslimna ay leeyihiin diinta islaamka waa wax maxaa la dhahaya u soo jiiday dadka maxaa la dhahaya u soo jiiday horumar la'aan xaqiiqda haddii la fiiriyan ay tahay diinta islaamka midda ugu fiican oo koonkan taala oo aan la heli karin oo qaali ah mucaskarka ay mujaahidiintu soo bandhigeen maxaa kaaga baxay waxaa iga baxay weligey waxaan ku arkin alkataayib wixii soo bandhigi jirtay waxaan ku arki jirnay askar oo maxaa la dhahay mujaahidiin la tababaraayo oo ramyi iyo aan ku arki jirnay hadda waxaan arknay rag oo loo tababaraayo inay qabsadaan caalamka oo dhan ay gaarsiiyaan diinta islaamka waan ku dhowaa idaacadda islaamiga alfurqaan ee deegaankunya barwaca waxaa lagu daawada filin aad u xiiso badan ka oo runtii ciwaanka koowaad filanku ahay murugo iyo dhibaato duqaymaha lagu garaacaya muslimiinta ku nool malinka kaza kadibna runtii waxaa xigay farxad runtii ah in ciidan cudud qaran leh oo mujaahidiina ay haystaan ummadda ku dhowan bariga afrika ee soomaaliya ay kow ka tahay filinka runtii wuxuu soo bandhigayey ciidamada mujaahidiinta qaybahooda kala duwan haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya buuraha haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya badda haddii ahaleed kuwa ku dagaalamaya fardaha runtii filinka filin aad u xiiso badan ah runtii waxaynu kutusaysaa runtii in ciidanka xarakat shal mujaahidiin ay diyaar u yihiin inay la waraagaan haddii dalkay ka baxaan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta la socdo alxamdulilah horta ilaah ku mahadsan awalan marka koowaad oo maxay ahaydo filinkaani inaad daawano noo suurtageliyey awoodeen iyo xeeladeenu kumaana imaanin tiyada xigta wuxuuda filinka horta wuxuuda waxyaabo badan aan ka dhex arkayey sida walaalaha qasda oo kaleeto dhibaatada iyo waxyadoo lagu haayo oo maalinkas dhigta aan ka maqlayna waxyada aan isheena ku aragnay dabcan muxuuda marka wuxuuda xanuun arrintaasi oo aad iyo aad u ballaarana wuxuudana dare aan ku dareennay markanna waa qaar ka mid ah dumarka oo ka hadlaya wixii ay indhahoodu qabteen intii ay fiirsanayeen filimka iyo saamayntii uu ku reebay maasha allah filim qurux badan oo ahaa oo na soo jiitay oo leh murugo iyo xamaasad oo qalbigeena inta dambe noo nuuriyey micnahana qalbigeena ku farxe walaahi qaybta horeete aaday nagu ilmaysiisay walaalahayna falastiin sida loo duqaynayo iyo sida loo galaayo qaybta dambena waxay ahayd qayb anaga dhan shucuurteenna kacayso farxadno mujaahidiintiiyo fardo wataan markaa arkay iyo ayakoo micnaha tababaranayaan macaskara weligee soomaaliya kuma arkino sidaasoo kaleete runaanti ilaahay cisay mujaahidiinta wallaahi laakiin waxaan dareemay murugo aad baan ugu dareemay falastiin isagoo loo galaya walaalaha walaalaha farist ee u geysanaya gaalada
waa tahay intii aad daawanaysay ee qaybta dambe ee mucaskarka maxaa ku muuqanayay maasha allah waxaan ii muuqanaya walaalaha mujaahidiinta ee farist waxay ku socdaan faris farist markaana saas ugu soconaya maasha allah aad iyo aadaan ugu farxay run ahaantii waa daawanay staarka aadka aadku qiimaha badan dhanna murugta ka iyo ilmada dhanna maxay tahay farxad aan lasoo koobi karin walaalaheen muslimiinta ee mujaahidiinta ah maxay tol inooga farxinayaan muslimiinta meel kasta ay joogaan yacni arrin ay ku farxaaya samaynayeen maasha allah aad iyo aada ugu faraxnay tan kale oo yacni murugta iyo xusniga nagu rida ilaa hadda aan la kheyraysanayo oo ilaa hadda aad iyo aad shucuurteeda loo soo koobi karin waxay ahayd staarka qaabihii ugu horreeyey waxaa rajaynayaa haddaa xitaa muslimiinta oo dhan wax u qaban karin cunug yaroo laga oysiiyey hooyo yaroo la gablamiyey oday yaroo maxay oday waayeelo oo la taraanturiyey inaa u aargudi doono hadduu ilaahay yidhaahdo muslimiinta ee maxay ahayd tooleen wiilasha mujaahidiinta ee u socdaan waxaan leeyahay rag baa u socdaa haalayinehay diinta saahacidaan rag baa seefaha u qaahaato u gaalay safdheer rag baa sabiyo ka tagahay sowjadoohow jeclaa xasan bilaash xeehe taxaa halkaagu soo how maxuuma ee diinta rabbigaheena ragdihii faacabaha u nool filinka caawa la daawaday maxay ahatay walaalaha falastiin oo la xasuuqayo oo maxay ahatay in badan muslimiinta meel kasta lagu xasuuqayo oo xamar ay ka mid tahay iyada laftarkeeda oo dhallinyaradii la beegsanayo maxay ahatay waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay joogaan kuwii maxay ahatay awoodi kara inay gaalada ay iska celiyaan oo haddana maxay ahatay xoogaa yar cacabsanaya ilaahay isku xidha ilaahayna ka baqda muslimiinta meel kasta oo ducafada oo masaakiinta oo meel kasta lagu ciqaabayo maxay ahatay wax ka celiya
muuqaalka ay soo saartay mu'asasada alkataib ayaa aada ugu baahaya baraha internetka iyadoo ay daawadeen dad badan bajaajleyda ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa sheegay inay wajahayaan suuqyari baahsan maxamed ciise ayaa ka waramaya bajaajleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa kacabanaya wadaxumo iyo ciidamada dowladda federaalka iyagoona sheegay in maalmaha ciidda ay ahayd maalmihii ugu darneyd xagga dakhliga soo gelaya qaar ka mid ah bajaajliyada ku dhaqan muqdisho oo arrimahaasi sharaxaya ayaa waxay yidhaahdeen
intay eri jiraa intay loo jiraa war meeshaan geel waa intoo geel jiraa socotaba hadda qof walba waxawaaye cuno u socdaa yaa qaaday adiga iyo daraba ma arkin weli iidda la sheegaya macnaha waa maqalnay laakiin ma arkin dadka iyagaa culays haystaba qawrqodo waa ku jiraaba iidba ma arkin fahmino wax cadinaa ma jirto maalinta koowaa ugu darneedaba anaga aan shaqaynayn oo maalinta axadda maalinta ciidda maalintaasaa ugu darneedaba aniga waxa waaye waa yaabanaya maalmaha kale xoogaa roonayeen soomafulay baniga maalinta ciidda koowaad waxaan qabtay niga wax la sheegi kara ma abno ciidna waa aad mo runtii maanta oo aan shaqaynayno way kasii daran tahay taasna waxaa u malaynayaa inay tahay in busaarad ay jirto oo caasimadda busaarad ka jirto ciiddii kale hadda aan soo dhaafnay way inoo qurux badnayd magaalada caasimaddahi muqdisho waxaa inta badan ka shaqeeya ama la isticmaalaa mootobajaajta iyadoo darawallada mootaaleyda ay la kulmayaan tacdiyaad kala duwan oo uga imaanaya dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada ilaalada xeebaha dalka gariiga ayaa lagu eedeeyey inay si olakaca badda ugu tuureen tahriibayaal ay ku jiraan dad soomaali ah tobanaan tahriibayaal ah oo muddo saddex sano ah ku sugnaa badda milatariniyaanka ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen kuwaas oo ay dhimashadooda ka dambeeyeen ciidamada ilaalada xeebaha gariiga sida lagu sheegay warbixinno la baahiyey dadkan ayaa la sheegay in ciidanka gariiga ay si ula kaca badda ugu tuureen waxaana ku jiray ugu yaraan sagaal ruux oo soomaali ah in ka badan afartan ruux oo gaaray xeebaha gariiga ayaa la sheegay in ciidanka ilaalada xeebaha dalkaas ay si ula kaca badda ugu tuureen taas oo sababtay geeridooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga inta warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaga inta